mudana madaxweyne eed iyo eeda walininka ta farxad in adgeeka hanola qayb galo ama qoyta hana booqata garoonka shaatgaduud oo shaqooyin yaryar muddooyinkan ku dareereen ada ha booqato shaqooyinkaas oo shalahaaye taawarkii la kaaga faday diyaariyaa deegaankan koonfur galbeed insha allah ku shaqeeya dhammaantiyo iyoonay jid ilaa iyoonay lama boqol iyo konton mitir oo jid eh oo dadka bulshadun deegaanadun badanka haytay dhiiga haytay inuuna hagaajini eedayeeda adina kinkamaha nagaana dadaalka iyoonay farimo adhanin dhibtay in shaqadun laqobdo dhammaantiyo kinkamaha nagaana mudana madaxweyne insha allah walay rajeeyaan ini meelihii haddi roogtila inka ekaana walay tabartaana oo gebi ahaanba lakusii dhaqaajiyay koro hool ee laguda korona intii adna hoolun ada nin admata inuuna sii dhaqaajin eedayeeda aan mahadsanta madaxweyne madaxweyne geeka keliya aan wali adda mikrofonkan qobsaday in aan hakii dhawaayo sharafana nin ata mar labaad inaad hana booqato inta ada ninka koyta shaqooyinka iyo qaabkiisa in socdeen unuuna walina siyaasa inuuna dadaalka una sii lama laabna mar lamaad iyo mar saddex eedayeeda kinka mahadnagaana waxay ahayd nin kasta oo reer baydhabo ah ama baydhabo yimaado jidkaas jid taariikh le waaye wuu ogyahay wixii siday ahayd iyo maanta say tahay runtii markii wasiirkana waa ogyahay markii ay soo degayso diyaaradda baydhabo waxaa la naadin jiray shaqaalaha eerboorka ay dhihi jireen diyaaradda baydhaba soo socoto dadkii nadaafadda hala diyaariyay kliinik minihi wax kale ma ahan jidkan dhiiqadaha la soo maraayey eerboorka markii la soo galaayay marka dhiiqadii iyo wixii baa la iskula soo soconayay marka waxay ka duwaneed dad kale oo imaanaya marka eerboorka muqdisho maanta ha ogaadeen dadka baydhaba dadka ugu nadiifsan ayay noqonayaan eerboorka baydhaba eerboorka ugu fiican uu noqonayaa eerboorka baydhaba waa wejigii koonfur galbeed wejigana qofka bini aadanka hadduusan nadiif ahayn waxaa weeye waa waxa ugu daran tan kale qofka bini aadanka meesha la rabo inuu ilaashado waa wejiga waay marka waa wejigii waa meeshii nagala cabiraya cabirka annaga u ahaa qof kasta oo imaanaya baydhabo markuu arko eerboorka suu yahay iyuu ogaanayaa waxaan annaga nahay haddii eerboorka annaga uusan nadiif ahayn uusan dhisnayn uusan qurxanayn annagana ma qurxanayn sidii eerboorka annaga uu yahay baa nahay marka waa inaan wejiga nadiifsannaa shaqooyinka hadda socdana waa ku mahadsantihiin runtii rajo badan oo ranweyga ah oo dhismo ahna waa jirtaa waxaana rajaynaynaa dadka kasoo shaqeeya waa ku mahadsan yihiin ilaa iyo dhismayaal waaweyn oo ballanqaadyo ah oo eerboorka lagu dhisaayaan qabnaa kan hadda lasoo daayey oo ilaa iyo laba kilomitir la dhisaayo oo un-ka ay samaynayaan iyo dhismo kaloo weyn oo eerboorka oo ay naga ballanqaadeen dowladda qatar oo eerboorkana lagu dhisaayo jidka eerboorka ka baxayo magaalada galaayana lagu dhisaayo mashruucaasna waa jiraa dowladda qatar waa ballanqaaday rajo fiicanaan ka leenahay insha allah isagana waa soo bixi doonaa dadaalka a wadaana waa ku mahadsantihiin wasiirka iyo wasaaradda oo dhan waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho sidaan iyo kasii fiican inay noqoto eerboorka aada iyo aada u mahadsantihiin